shil gaadhi oo ka dhacay gobolka wisconsin ee dalka maraykanka ayaa waxaa ku dhintay laba nin oo soomaaliya kuwaasoo gaadhi weyn oo xamuulka oo ay wadeen ula rogmaday kuna dhacay webiga red ceder ee gobolkaasi wisconsin labada nin ayaa deegaankoodu ahaa gobolka ay soomaalidu ku badan tahay minnesota khadka telefoonka ee gobolkaas ayaa waxaan kula xidhiiray casayr shidane cabdi oo xigta la ahaa labadaa marxuum waxaanan marka hore weydiiyey magacyadooda wiilasha wiil waxaa la yidhahdaa badrudiin cali siyaad allah u naxariisto wiil kalena maxamed dhabarey baa la yidhahdaa isagana allah u naxariisto nin waa nin singal buu ahaa carruur kama tegin maxamed dhabarey aa laba wiil ka tegey iyo gabadhoo lix bilooda uura leh waan gartay bal marka shilku siduu u dhacay haddaad ii sifaysid runtii walaal meesha ma aanan joogin laakiin sidaan ku aragnay booliiska anugu dadkii tagaan ka mid ahaa meel shilu ka dhacday gaarigu kulley meel bridge uu ka dhacay habeenkii dhowr barafka badan uu da-ayay ahayd oo maaragtay monday nightkii oo tuesday morning adigu sida la qiyaasay three to four a m ayuu gaarigu ka dhacay bridgeka webiyaha hoos mare la yidhaahdo red river minamini wisconsin gaarigu halkaasuu ku dhacay labada wiilka waday badradina waday kursigiisii ku fadhiyo de siid beela u xiraa halkaasuu ku dhintay ninka kalena gaariga wuu ka baxay oo gaarigu markuu bridgeka ka ku dhacay uu ka dhacay madaxa koraa go-ay gaariga saqafka kore marka ninka holle sariirtuu jiifay siday noo sheegeen ama kursigu horuu fadhiyey wuu ka booday waa injecti garooday markaasuu gaariga hortiisuu ku dhacay kabacdina alaabtii uu siday gaarigu ferolizer waday kor maaragtay ka kor martay biyihii uu hoos maray sidaasaa lagu waayay oo ilaa shala lagu raadinayay saakay adigu markay ahayd maaragtay shantii saac iyo barkiina soo waceen oo yidhahdeen waan helnay haddeeraan marka kusii soconnaa meydkiisa in lasoo qaado waan gartay marka gaadhiga nooca ay wadeen bal haddaad noo sheegtid walaalow gaarigu waa kulley samay waaye eighteen wheeler wey baabuurtan waa weyn laakiin runtii yeer maydka uu yahay kamberiga uu yahay inuu fredliner yahay inuu foolfa yahay runtii ma aan sheegi karo gaariga maynaan arag meel kaloo fogaa loo qaaday marka waxay yidhahdeen for emerensy aan ka baarayna maahayn annaga naloo diida shalay inaan aragno maydkaa nala soo siiyey bas waan gartay marka hooyooyinkooda iyo aabayaashood ma joogeen wiilashan dhinta wiilasha maxamed nabri aabihiis allah unaxariisto adiga wax sanad ka yar ka hor uu dhintay hooyadiisna ma joogto laakiin badrudiin hooyadiis iyo aabihiisba way joogaan aad baynan u fiican yihiin oo maaragtay aad bay isku celiyeen kulley qadarta ilaahay waa lagu samraa waa la ogyahay waa loo socdaa waa la kala hormarayaa ma ogi waa meel loo wada socdo waan gartay marka goormaa la qorsheynayaa in la aaso walaal badrudiin maantaan soo aasnay salaadii duhur janaysada markii lagu tukaday kabacdi labadii duhurnimaan adigu dhamaynay waa arbacadii waa arbacadii weeyaan waa arbacadii maantaya berito haddii alla idmo sidoo kale labada duhurnimaan duugaynaa maxamedna insha allah waa khamiista sax wey khamiista wey
kaasi waxa uu ahaa casayr shidane cabdi oo iga warramayey laba marxuum laba nin oo soomaaliya oo ku dhintay webi ku yaala gobolkaasi wisconsin waxa uu khadka telefoonka igu warramay habeenkii xalay ahaa